بsم اللh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آله وأصحاaبه أجمعين amا bعd qاla الإmاam أbو cabdاللahi mحamed بن إسmاعيل الbخاaرiي رaحimه الlه taعaalى bab رفع macriفaة laylaة الqadr لتlاaxi الnاas koryeelista la kor yeelay leylatulqadriga garashadeeda caddaynteedii buu u baab yahay litalaaxi nnaasi dadka doodooda darteed loo kor yeelay leylatulqadri wuxuu yidhi baabu rafci macrifati leylati اlqadri leylatilqadriga garashadeeda koryeelisteedii caddaynteedii buu u baab yahay maxaa loo kor yeelay litalaaxi nnaas dadka doodooda waxa la kor yeelay waa macrifadeeda iyada in la aqoonsado ee iyada ma aha wax la kor yeelay koryeelistu marka wuxuu ku qeyday macrifada iyada marka lama koryeelin waa baaqi leylatulqadriga laakiin in la aqoodo ama aqoonisteeda ayaa kor loo qaadoo la kor yeelay sababka marka loo kor yeelayna wax ay tahay dadka doodooda oo inay dadku markaa yacnii ay doodeen qال xdثnي mحمد بن المثنى وهو أbو موسى الزmن qال xdثnي khالد بن الxاrث qال xdثnا حمyد هو بن أbي حمyد الطويل qال xdثnا أنس عن عباadة بن الصاmت qال khرج النبي صلى الله عليه لي وsلم nebigi ayaa baxay lيخbiranaa si uu noogu waramo uu noogu sheego blaylaة الqadri laylaة الqadriga fatalaaxaa rajulaani laba nin ayaa doodeen min almuslimiina ka mid ah faqaala waxa uu yidhi kharajtu waan baxay liukhbirakum saan idinkugu sheego bileylati alqadri leylatu lqadriga fatalaaxaa fulaanun wa fulaanun hebel iyo hebel baa doodeen faruficad waa la kor yeelay macrifadeedii baa la qaaday marka wa casaa an yakuuna wa casaa waxaa dhab ah an yakuuna inuu ahaado huwa koryeelistaas rafcigaas macrifadeeda la kor yeelay khayran inuu ahaado khayr lakum idinka oo idin ahaado ayb marka sida uu khayrku u yahayna waxa ay tahay waa la dadaalaa tobanka habeenba dadku ma isdhiganayaan cibaadaday ku dadaalayaan leylatulqadrigiina waa waafaqayaan habeenno kalena khayrkeeda waa gaarayaanoo way helayaan laakiin haddii loo sheegi lahaa ama ay gara lahaayeen waa isdhiga lahaayeen khayrka marka sidaas fatalaaxa fulaanun wafulanun wa fulaanun bacdi shuraax waxay leeyihiin kacbu bnu maalik iyo ibni abi xadrad ayay ahaayeen labadaa ninoo doodayaanoo mid midka kale deynta uu ku lahaa ka doodaayo kacab ayaa deyn lahaa oo ninkaa ku lahaa markaasay isdoodayeen labadooda rasuulkii baa maqlay codkoodii intuu kor noqday markaasuu daaha intuu iska rogay ayuu yidhi hebelow intaas ka rid saasuu u ishaaray marka daci shatra markaasuu wuxuu yidhi qad wadactu yaa rasuula allah waa yeelay kii kaleu nebigu wuxuu ku yidhi qum faaddihi fa-addi ilayhi istaag ee u gudo ninkan wuxuu kugu lahaasi taas qisadaas waaye waa la yidhi calaa kullin marka laba qofoo dooday ayaa leylatulqadrigii macrifadeedii lagu qaaday meeshaa marka culammadu waxay yidhahdaan waxaa laga qaadanayaa doodda qiimo daradeeda doodda aan yacnii wax weyn ku dhisnayn oo iyadu marka ay dadku iskugu qayliyaan oo ay iskugu xumaadaan oo qalbigoodu uu ku kala tago waxay keentaa barakada inay rafciso ama khayrku inuu ku yaraado iyada sababteeda haddii marka dooddu ay dhibkaas keenayso isdilka maxaad malaynay marka hadday dadku doodoodu ay gaartay inay isdilaan gacan isu qaadaan hadday gaartay inay dhiig iska daadiyaan oy kow iska siiyaan shaarici ku daadiyaan dhiiggii maxaa u malaynaysaa dooddu marka marka ay khayrka leedahay waa qofkii wax ka saayo ama aqoon leh ee aqoon ku doodayo ka kalena uu aqoon ku doodayo mas'alo laysla baaraayo wax fiican waayo laakiin qof aqoonna meel laga mara aan hay aan haynin oo isagu wuxuu u taagan yahay muran iyo dood un ay tahay kaasoo kale marka in laga raaxaysto oo qofka uu ka raaxaysto sukuudkiisa raaxa raaxo noqonayo faltamisuuha raadiya leylatulqadrigii fi taasicati sagaalka dhexdeeda wasaabicati toddobada dhexdeeda waalkhaamisati shan dhexdeeda maalmaha marka ka raadiyo xadiidkii tarjamadii xadiidku waa ismudaabaqaynaya baabu اlcamali fi اlcashri اlawaakhiri min ramadaan baabu bayaani xukmi اlcamali camalkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay fi اlcashri اlawaakhiri la camal falo tobanka dambe dhexdooda min ramadaanana ka mid ah qaala xadaثana caliy bnu cabdillaahi wahuwa اlmadiniyu qaala xadaثana bnu cuyayna can abi yacfuur ayb abuu yacfuur waxaa weeyaan cabduraxmaan taabici sagiir a weeyaan waa abuu yacfuur alasqar midkan marka walahum abuu yacfuur aakharu taabiciyun kabiiru ismuhu waqdaan midkan marka waa cabduraxmaan can abiduxaa can masruuqin can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala alcashru tobanku hadday soo gasho shadda mi'sarahu shadda wuxuu dhuujinayey oo adkeynayey mi'sarahu guntigiisa guntiga ayuu adkeynayey guntiguu adkeynayay marka kinaayo waxaa laga wadaa baa layidhi haweenkuu ka dheeraa jiray oo ninku markuu haween u dhow yahay iyo iyo haween markaasi yacni istimtaaceeda iyo la jirkeeda iyo guntigiisu aad uma dhuuqsana kinaaya marka waxay tahay shadda mi'sarahu in uu naagaha ka dheeraa jiray ayb waxaa kaloo la yidhi shadda mi'sarahu waa sideedaas oo macnaha guntigiisa ayuu dhuujin jiray macnaha waxay tahay wuxuu u soo xaydxaydan jiray camal iyo jiddiyo wa axyaa leylahu habeenkiisana waa nooleynayey bilcibaadati buu ku nooleynayey wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa toosinayey oo salaadda ayuu ehelkiisii uu u kicinayey meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka tobankaa dambe markay soo gasho qofka inuu aad u sii dadaalo haweenkii iyo waxyaabaha uu ka dheeraado oo qofka ama uu ictikaafo masaajidda ku ictikaafo ama uu daacadii badiyo habeenkiina nooleeyo uu cibaado ku nooleeyo oo ayqada ahlahu taana waxaa laga qaadanayaa meeshaas ehelkiisa inuu toosiyo waxaa la tilmaamay marka saxaabada qaarkood ibnu cumar iyo keyrkoodii waxaa la wariyey qof gurigiisa joogo oo salaad inuu tukadaba awoodi karo qof yar ha ahaado qof weyn ha ahaado waa toosi jiri tobankaas dambe qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala bismi illaahi اraxmaani اraxiim kitaabu اlictikaaf ictikaafkii ayuu u kitaab yahay ictikaafka luqatan alxabsu walusuumu shayi aw xabsu nafsi calayhi shay in lagu xabiso nafta sharcigana marka waxaa lagu yidhaahdaa almuqaamu fi اlmasjidi min shaksin maqsuusin calaa sifatin maqsuusa qofku inuu masaajidka ku nagaado hab maqsuusana uu ugu nagaado oo gaar ah ictikaafku waajib maahan ijmaacan waa sunno ilaa wuxuu ku waajibaa un keliya qofka hadduu nadaro haddii isagu uu isku laasimiyo oo uu nadar ku galo waajib buu isu rogayaa markaa ayb waxaa weeyaan waajib maaha isagu laakiin nadar qofkii nadaro uu ku waajibayaa ictikaafka soon ma loo shardiyaa mase looma shardiyo way isku khilaafeen ahlucilmiga ibnu cumar iyo waxaa laga wariyey imaam maaligna uu ku tegey in ictikaafka soom loo shardiyo oo qofka hadduu rabo inuu ictikaafo soon isagoo sooman inuu ictikaafo ayb culummada laakiin in badan oo ka mida saxaabada iyo keyrkoodba shaaficina sida uu qabo waxaa weeyaan in la ictikaafi karo iyadoon la soomanayn ayb ictikaafka marka ramadaan hadda kama hadlayna ramadaan qofku waa sooman yahay waajib waa isaga soonkiisa laakiin ictikaaf ictikaafku sidiisaba shardi soon uma aha waxayna ka qaateen nebigu calayhi salaatu wasalaam tobankii toban maalmood ee hore ayuu ka ictikaafay bishii shawaal tobanka maalmoodoo hore ee shawaalna maalin ciidaa ku jirto itifaaqan aan la soomaynin meeshaa marka waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa inaan soon loo shardinin xadiid kaloo imaan doonoon cumar uu yidhi innii ictakaftu innii nadartu an actakifa leylatan fi lmasjid alxaraam habeen baa nadar ku galay inaan masjidulxaraamka ku ictikaafo waqtigii jaahiliyada markaasuu nebigu wuxuu yidhi oofi binadrika nadarkaaga oofi habeenna hadda maalin waqti soon maaha ma habeen taasaa la ogey aduu meelahaasay marka ka soo qaadqaateen baabulictikaafi ictikaafkii ayuu u baab yahay fi lcashri alawaaqiri tobanka dambe la ictikaafo dhexdeeda walictikaafi wa xukmi lictikaafi ictikaafkii xukunkiisa fi lmasaajidi masaajidda lagu ictikaafo kullihaa dhammaanteed masaajid oo dhan lagu ictikaafo maxaa u daliila in masaajid oo dhan lagu ictikaafo liqowlihi tacaalaa walaa tubaashiruuhunna haweenka ha u teginina oo ha jimaacinina wa antum walxaal antum idinka oo caakifuuna kuwa negi ah ah filmasaajidi masaajidda kuwa ku negi ah aad tihiin almasaajid waa ismu jamcin muxallan bial waa isim jamac oo al la geliyey cumuum waa min siiqi cumuum ayay ka mid tahay ismu jinsiga iyo isimka mufradkaoo al la geliyo iyo isimka jamacoo al la geliyo iyo kuwayaalkaas oo dhan min siiqi lcumuum marka wa antum caakifuuna idinkoo negi ku ah filmasaajidi maadaama al la geliyey masaajidii waa almasaajidu kulluhaa imaamu albukhaarina waa ka dhahaya walictikaafi fi lmasaajidi kulliha masaajid oo dhan ayb jumhuurulculamaana saasay ku tageen oo madhabka jumhuurtu ay qabaan saxaabada badankoodii ay ku tageen kaasu waxay iskugu khilkhilaafeen masjidka lagu ictikaafayo imaam maalik iyo qowlka qadiimkao shaafici iyo isagu wuxuu leeyahay masjidka lagu ictikaafayo inuu masaajid jumcada lagu oogi karaa inuu yahay si qofka uunan u bixin muctakifka ah oo uunan jumco u doonanin oo meeshiisa ugu tukado qowlka jadiidka ee shaafici iyo a'imo badan qowlka ay qabaan waxa ay tahay masjid jamaaco lagu oogo ayaa lagu ictikaafi karaa ama jumcaha lagu tukado ama yaa lagu tukanin haddii jumco uu u baahdo jumcadu waajib waaye cudurdaar waaye xaajo waaye waa baxaya oo soo tukanaya oo soo noqonaya sooma garan xudayfatu bnulymaan ayaa isaga waxaa laga wariyey inuu ku tegey ictikaaf inuunan jirin ilaa saddex masaajid maahan saddexda masaajid masjidulxaraamka iyo masjidunabowiga iyo masjidulaqsaa saciidu bnulmusayibna waxaa laga wariyey inuu yidhi masjidu annabowi iyo masjidu alxaraam labadaa bis baa lagu ictikaafi karaa iyaga marka waxay dhaheen aayaddan markay soo degaysay meel kaloo lagu ictikaafo ma jirin masaajidka nebiga unbaa masaajidka laga hadlaayo waa ka nebigay dhaheen laakiin taasi ma xoog ma xoog badna maxaa yeele muslimiintu aayadda muslimka oo dhan inuu ku camal falaa loogu talagalay nin masaajidkaas gaari karo iyo mid aan gaari karinba marka in la yidhaha aayaddu waxay ku soo degtay nebiga oo masaajidkiisa dhex fadhiyo hadde waxay noqonaysaa marka aayad kasto oo ama xadiid kastoo masjid tilmaamaya nebigu inuu wax ku sameeyey in lagu qaydo masjidu nabowiga imaanayso taasna may wax dhahayaa male weliba mas'aladan xudayfa saxaabada waa ku doodeen cabdullaahi binu mascuud buu u yimid markaasuu wuxuu yidhi waa maxay waxaan arkaa dad guryahooda iyo masaajidyada xaafadaha ku ictikaafayeen maxay ugu ictikaafayaan markaasuu cabdullaahi binu mascuud uu yidhi lacallahum xafiduu wa nasiita waxaa laga yaabaa iyagu inay xifdiyeen adigana inaad ilowday walacallahum asaabuu fa akhda'ta inay iyagu asiibeen ood adiga gefsan tahay ayb markaas madhab marka saxaabadu ay u badnaayeen maaha xudayfa ku tegey xadiid waxaa jira marka dhahaya laa ictikaafa ilaa fi lmasaajid اhalaaa ictikaaf ma jiro ilaa saddexda masjid mooyaane xadiidkaas culammada labay ugu kala qaybsan yihiin qaar xadiidkaasi irsaal ama waqfi ku xukumo oo yidhaahdo xadiidkan waa mowquuf xujo maaha marka mowquuf qaarna qaar dacfi ku xukumo irsaal ama wax lamida cilal lamida ku daciifiyo oo iyagu waxay yidhaahdeen xadiidka waxaa ku soo aroortay laa ctikaafa ilaa fi lmasaajid اhalaaa masjid الnabowi wa masjid اlxaraam wa masjid اlaqsaa ama masjid iliya marka ow masjidin jaamicin ayaa xadiidka haddana ku timid riwaayaadkiisa qaar ow masjidin jaamicin ama masjid jaamica ayb marka marna saasuu ku soo arooray marna sidaan kuma imaanin marka xadiidka irsaal ama waqfi ayaa lagu cileeyey xad maslakaas waayo oo xadiidkeen markaa cilla ay ku jirto daciif uu yahay almaslak الثaanي oo culummadu ay maraan waxaa weeyaan xadiidku صaxiix waaye laakiin macnihiisu waxaa weeyaan la ctikaafa kaamilan ictikaaf dhammaystiran oo kaamila ma jiro saddexdaas masjidkan lagu sameeyo maaha maxaa yeeley saddexdaa masjid fadaa'il badan bay dheeryihiin masaajidda kale ictikaaf kaamila ma leh kaas mooyaane labadaas qowlay culummadu ku kala xambaaraan mana ahan marka madhab saxaabada u badnaayo xadiidka laftirkiisana aakhirkiisa ow masjidin jaamicin baa ku soo aroortay taasoo marka siinaysa masaajid jaamica oo dhan macnahaas la ctikaafa kaamilanna tusayso walaa tubaashiruuhunna ha jimaacinina mubaasharada meeshaan bilitifaaq ibnulmundir wuxuu yidhi waxaa laga wadaa jimaac wa antum caakifuuna fi lmasaajidi idinka masaai idinkoo masaajidda ku negi ah ama wa antum idinku caakifuuna tihiin kuwa negi ku ah fi lmasaajidi masaajidda tilka taadaasi xuduudullaahi weeyaan falaa taqrabuuha ha u dhowaanninina kadaalika sidaadaas oo kale siduu alla aayaadka idinkugu caddeeyey axkaamtan sidaasi la-eg yaa yubayinu llaahu alla ugu caddaynaya aayaatihi aayaadkiisa linnaasi ugu caddaynaya lacallahum yattaquun ayb qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi qaala xadaanii bnu wahbin can yuunus ana naafican ahbarahu can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yactakifu inuu ictikaafaya alcashra alawaakhira tobanka dambe min ramadaana oo ramadaan ah marka tobankaa dambe si gaara fadli dheeraadaa ku jiro marka waa ictikaafi jiray nebiga sal l slam ictikaafka marka waxaa loo shardiyaa islaamnimo iyo baaliqnimo dabcan iyo dahaaro dahaarada marka de xaa'id iyo junub iyo waxyaabahaasaa baxayaan ayb maxaa yeele naagtu hadday xayd qabtana de masjid kuma nagaan karto saasay dhahayaan aayadda qur-aanka junubkuna sidoo kale masjid kuma nagaan karo walaa junuban ilaa caabirii sabiilin cali isay ku fasireen marka mana jiri jirin dadka noocaas oo kale hadda ictikaafkoodana lama sheegin ayb qaala marka naag hadday tahay marka ictikaafku iyaduna waa u bannaanyaysaan arki doonno naaguhu laakiin ninkeeda ina u eedmoon naagta waxaa kaloo naagta iyada ku jiro iyada laftirkeeda masjid miyay ku ictikaafaysa amase gurigeeda maadaama la yidhi salaadeeda waxay ku fadli badan tahay gurigeeda midday ku tukato jumhuurulculamaa waxay qabaan marka in masaajid lagu ictikaafo guri aanu ictikaaf ku ansixaynin qaala xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf wahuwa tinisiyu qaala xadaanaa leytu can cuqaylin can ibni shihaabin can curwata bni zubayr marka xadiidka lactikaafa ilaa fi masaajidi alaaa kitaabkan nasburaayaha in la feeriyo baxi iyo xadiidkaasuu keenayaa saciid ibnu mansuura wariyey isagu marka waa keenayaa wuuna ka hadlayaa marka kolley iima sahlanaanin inaan soo feerfeeriyo marka qofkii heli kara kaasna ha feeriyo meesha qال xdثna cبداللaه بن يوسف qال xdثna الleyث عن cqyل عن بن شhهاaب عن cروة بن الزبير عن cائشhaةa رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه ولي وسلم أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم kاana wuxuu aha nebigu yctakifu inuu اctikaafaya الcaشhر الأwaakhرa tobanka dambe min رamaضاana oo رamaضاan ka mida xatىa توفaahu الlah intuu alla ka oofsaday ثuma اctakafa أزwaaجuhu naagihiisii baa اctikaafay min bacdihi gadaaشhii meeshaana waxaa laga qaadanaya ictikaafku nebiga inuusan khaas ku ahayn nimankuna inuunan khaas ku ahayn oo naaguhu xataa ay ictikaafi karaan laakiin ninkeeda inuu u idmow maxaa yeele ictikaafku waa sunno ninkeeda waxa uu ka rabana waa waajib inay adeecdo marka waajib iyo sunno markay iscaaridaan waajibkaa la hormarina ayb qaala xadaanaa ismaaciilu wahuwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can yaziida bni cabdillaahi bni ilhaad can mxamed bni ibraahiima bni اlxaariث ataymiy can abi salmata bn cabdiraxmaan can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal slam nebigu kaana wuxuu ahaa yactakifu inuu ictikaafayay fi اlcashri اlawsad tobanka dhexe min ramadaana ayb marka tobanka dambe oo ramadaan khaas kuma ah ictikaafka iyadana meesha kuwa hore xataa soonoo dhan waa la ictikaafi karaa factakafa caaman sanad ayuu ictikaafay xataa idaa kaana leylata ixdaa wacishriina koo iyo labaatan habeenkeedii marku ahaa wahiya leylatu waa habeenka allatii yakhruju ou baxayo min sabixatihaa subaxeeda min ictikaafihi ou ka baxayo qaala waxa uu yidhi man kaana ictakafa macii qofkii laa ictikaafay falyactakif ilcashra alawaakhira tobanka dambe ha ictikaafay faqad uriitu waxaa lay tusiyey haadihi leylata habeenkan uma unsiituhaa waa lay ilowsiiyey habeenkan waqad ra'aytunii waan is arkaya asjudu anoo sujuudayo fii maa'in biyo iyo wadiinin dhiiqo min sabiixatihaa subaxeeda faltamisuuha raadiya fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe dhexdooda waaltamisuuha fii kulli witrin tiro kastoo isdheer dhexdeeda ka raadiya famatarat isamaa'u samadii baa roobaysay tilka leylata habeenka wa kaana almasjidu masjidku wuxuu ahaa calaa cariishin cariish fa wakafa almasjidu masjidkii ayaa soo hooray fabasurat caynaaya labadeedii indhanood waxay arkeen rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalama calaa jabhatihi wejigiisa aharulmaa'i biyaha raadkoodu uu yahay watiini iyo dhiiqada min subxi ixdaa wacishriin subxi koo iyo labaatan xadiidkanna waa na soo maray waxaana laga qaadanayaa ictikaafka tobanka dambe sunnanimadiisa baabu lxaa'idi turajilu ra'sa almuctakif baabu bayaani alxaa'idi xaa'idka caddaynteediibuu u baab yahay ama baabu bayaani xukmi alxaa'idi naagta xaa'idka qabtaa turajilo oo shallaynaysa xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay ra'sal muctakifi ninka muctakifka madaxiisa nin ictikaafsan timihiisa ayay shallaynaysaa naag xayd qabto arrintaa wax ma dhibaysaa qaala xadaanaa moxamed ibnu lmuhanaa qaala xadaanaa yaxya can hishaamin qaala akhbaranii abi can caaishata radia allahu canha qaalat kaana اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusqii inuu raaricinayo ilaa ra'sihi madaxiisa oo u foorarinayo madaxiisa inuu foorarinayo wa huwa isaga oo mujaawirun ay muctakifun isagoo ictikaafsan alfaadda ictikaafkay ka mid tahay mujaawarada fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ku ictikaafsan faurajilahu fa urajiluhu waan u shallaynayo faurajilahu bdh fa urajiluhu waan u shallaynayo ana xaa'idun anoo markaa xayd qabo xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofku inuu diib iyo isnadiifin iyo qubays iyo tinxiirasho iyo inuu geli karo qofku muctakifka ah jumhuurka agtoodana lama ka hado waxaan ujeedaa yani masaajidka dhexdiisa waxaa in lagu samayn karo lagu shallaysan karo tintii laysku nadiifin karo lagu dhex qubaysan karo timihii lagu xiiran karo wasaqdii iyo haddii laga qaadayo nin wasaqdii marka meesha ku jiro imaam maaligse isagu wuxuu u yidhi sanaa'icda iyo xirfooyinku masaajidda dhexdeeda waa laga reebaa ayb xataa dalabulcilmiga yacnii masaajidda waa waxuu leeyahay waxaa laga wariyey waa loo kahdaa ayb yani dalabulcilmi lagu xirfaysanayo waxyaabahaas oo kale ujeeda xadiidka waxaa laga qaadanayaa ninka muctakifkaa naagtiisa inuu adeegsan karo madaxiisa inuu soo bixin karana waa laga qaadanayaayo qofka masaajid hadduu ictikaafsan yahay haddii uu bixiyo xabadkiisa ama madaxiisa masaajidkii kama bixin qof baxay ma loo qoraayo ilaa lugihiisa uu kala baxo masaajidka markaasuu baxay maxaa yeele nebigu madaxiisa masaajidka waa ka saaray lugihiina xaggay ku jiraan masaajidkay ku dhex jiraan weli qof masaajid ku dhex jiroo la xogaya ibnu cabdilbar waxau yidhi waxaa laga qaadanayaa calaacasha naagta calaacasheeda cawro inaysan ahayn ayaa laga qaadanaya maxaa yeeley inay shallayso waxay keenaysaa calaacashii inay calaacasheedii markaasi inay bannaanka u soo baxayso hadday cawro tahay marka ma aynan soo bixiseen ayb wuxuuna weyliba yidhi inaynan cawro ahaynna waxaa tusaya markay muxrim tahay naagta waxaa la yidhi laa talbasu almuxrimatu alqufaazayn naagta muxrimaddaa ma gashanayso galofis ma gashanayso waxyaabahan lagu asturo gacmaha marka hadday cawro tahay ixraam iyo keyrkiisba ha asturtaa la dhehla sowma fahmin ibnu cabdilbar marka taas waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya mubaasharada xadiidka uu sheegayo jimaac aayadda ay sheegaysa in jimaac laga wado amaa taabasho caadi ah ninku naagtiisa ay taabanayso waxba inaynan dhib u lahayn ictikaafka ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yadkhulu اlbeyta guriga ma gelaayo qofka muctakifka ilaa lixaajatin xaaja mooyaane qala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa leytun can ibni shihaab can curwata wacamrata binti cabdiraxmaan ana caaishaةa radia allahu canha zawji الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaalat in kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama inhu shaaniya kaana rasuulu اllahi sal l slam rasuulku wuxuu ahaa layudkilu ra'sahu madaxiisa inuu gelinaayey wa huwa fi lmasjidi isagoo masaajidka ku jiro madaxiisa inuu soo gelinaayey intuu gelinaayeyna fi lbeyti waa guriga fa urajiluhu waan u shallaynaayey wa kaana laa yadkhulu lbeyta gurigana ma gelaynin nebiga ilaa lixaajatin xaajo unbuu usoo gelaayey idaa kaana muctakifan aduu ictikaafsana yanii madaxiisa inuu guriga soo geliyey inuu guriga soo galay macnaheeda maaha markaa nebiga guriga ma soo geli jirin ilaa wuxuu u soo geli jiray inuu yani xaajo maahan xaajadaas marka waa maxay albowl waalqaa'id saxaree kaadi inay xaajo yihiin laa khilaafa wax khilaafa kuma jiro itifaaq baana ku jiro meeshaas ayb waa laysku waafaqsan yahay meesha iyada ayb xaajadu marka inay taas tahay oo kaadidii iyo yani qadaa'ul xaajada iyada inay soo gelayso waa laysku raacsan yahay cuntadii iyo cabiddii iyo waxyaabaha waa laysku khilaafay way soo gelayaan wax u keena cunto masaajidka ugu keena haddaanay jirin ama masaajidka uusan ka helaynin ayb weysadii xaajo waa iyo qubayskii janaaba ku dhacday masaajidka male musqul wuxuu ku qasbanaaday inuu baxo waa soo qubaysanaya waa soo weysaysanaya bannaanka waa u bixi karaa waa xaaji ibnu cabdilbar isagu wuxuu yidhi xaajatul insaan waxaa laga wadaa xaajo kasto baahi kasto oo qofka wax u qabanaya aanay jirin oo isagu inuu qabsado un ay tahay sidaas u caam yeela marka ayb baabun baabu qasli lmuctakifi muctakifka dhaqiddiisa in loo dhaqo tintii iyo wax lamida ama isagu uu dhaqdo wax ku soo aroora caddayntiisa qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaanu can mansuurin can ibraahim can اlأswad can caaishaةa radia allahu canha qaalat kana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yubaashirunii inuu ila baashirayo u taabanayey wa ana xaa'idun anoo xaa'id ah wa kaana yakhriju ra'sahu madaxiisa ayuu soo bixinaya min almasjidi masjidka ayuu ka soo saarayo wahuwa muctakifun isagoo ictikaafsan oo mid ictikaafsan uu yahay fa aqsiluhu waan dhaqaayay markaa waana xaa'idun anoo xaa'id markaa qofka xaa'idkaa inuu dhaqan karo madaxiisa keyrkiisna inuu u dhaqi karo baabu lictikaafi leylan baabu bayaani xukmi اlictikaafi ictikaafkii xukunkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay leylan la ictikaafa habeen qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanii yaxya bnu saciid can cubayd illaahi qال أخبرنيi نافع عن بن cمر رضي الله عنهما أنa cمر cمر سأل النبي صلى اه سلم نبga ayuu su-aalay qaala waxa uu yihi kuntu waxaan ahaa nadartu inaan nadray في الجاahiليةi جاahليadii أn أcتakiفa inaan اcتikaafo leyلة habeen في المسجد الحرام mسجد الحرامka inaan ku اcتikaafo ayaan nadray qaala waxa uu yihi نبga أوفi بnadrika nadarkaaga oofi meesha waxaa laga qaadanaya marka habeen in la ictikaafi karo waana waxa uu baabaystay imaamu lbukhaari kow wuxuu yidhi ibnu xajar istudilla bihi waxaa loo deliishaday xadiidkan calaa jawaasi lictikaafi ictikaafku inuu bannaan yahay bikayri soomin soon la-aan qofka isagoon maalintii soomin ayuu ictikaaf samayn karaa ama isagoo maalintiiba aan soomanayn ayuu ictikaaf maalina uu samayn karaa ayb ictikaafku hamoodin inuu khaas ku yahay ramadaan bis ayb ramadaanna waa la ictikaafi karaa hayru ramadaanna waa la ictikaafi karaa hayru ramadaan marka haddaad ictikaafayso soon maa kugu waajibayo maya xadiidkan waxaa loo deliishaday in aan soon waajib ounan ku ahayn ictikaafka marka xadiidkan see u tusaa marka macnahaas wuxuu u tusayaa cumar wuxuu sheegay habeen inuu ictikaaf sameeyo nebiguna wuxuu yidhi samey ictikaaf maalin oo dhan layskuma soo qaadin habeenna inaan la soomaynin waa laogyahay lanna leyla laysa darfan lisowm yacnii daraf ama weel uma ahan soonka soonka oo soonku maalinaa la soomaayo habeen lama sooma haddii habeen marka laysu ogolaaday oon la soomin ee ictikaaf waa ansixi karaa biduuni soom meeshaas waa marka meesha ay ka qaateen culamaau shaaficiyana waa sidaasay qabaan ayb marka wuxuu yidhi lianna alleyla laysa darfan lisawmi falow kaana sharطan laamarahu الnabiyu sal l slam watucuqiba biana fii riwaayati shucbata can cubayd illaahi cinda muslim yowman ayaa ku jirta ayb badala leylatin fajamaca bnu xibaan wagayruhu bayna الriwaayatayni biannahu nadara اctikaafa yowmi walaylatin ayuu nadray faman aطlaqa leylatan araada biyowmiha maalinteeda waman aطlaqa yowman araada bileylatihi ayb meeshaa marka saasna waa leeyay waqad warada اlأmru bالsawmi fii riwaayati camr bni dinaar can bni cumar sariixan soon iyadoo lays amray laakin isnaaduhaa daciifun waqad zaada fiiha ana الnabiya salى اllahu عalيyه wali waslama qaala lahu wuxuu ku yidhi ictakif wasun ictikaaf soonneh akhrajahu abu daawuud wاnasaa'iyu min طariiqi cabdillaahi bni budayl huwa daciifun duruqda marka sheegaysa soonka dacfi baa lagu sheegay wadakara bnu cadiyin wadaara quطniyu annahu tafarada bidalika can camri bni dinaar wa riwaayatu man rawaa yowma shaadatun weyaan in soon la shardiyo ibnu cumar iyo ibnu cabaas ayaa ku tageen ayb waana madhabu maalik wاlwsaaci wاlxanafiya imaam axmed iyo isxaaq iyagu riwaayaadkoodu way iskhilaafeen ayb shaaficiyaduna marka waxay yidhaahdeen xadiid kasta oo tusi karo ama la keeno in ictikaafku sowm uu u baahan yahay waa sunnaan leenahay yacnii ictikaafku in soon lagu daro waa sunno laakiin ictikaaf mujarad cani sowma waa ansaxayaa xadiidkaanayna u qabsadeen iyo xadiidka soo socdee tilmaamayo tobanka maalmooda ugu horeeya bisha shawaal inuu nebigu ka ictikaafay bisha shawaal tobankeeda maalinna maalinka ugu horeeya waa ciid bilitifaaq ciidna inaan la soomin waa laysku raacsan yahay halkaasay labadaa daliilay keeneen marka waana laba daliiloo xoog ayb waxaa kaloo xadiidka masalo kalea loo qabsanaya masalada loo qabsanaya waxay tahay ictikaafka inta ugu yar maxay tahay qaar culammada ka mid ah waxay dhaheen toban beri maadaama nebigu uu ictikaafay cashar awaaqir toban baa ugu yaray dhaheen toban wax ka yar ma la ictikaafayo xadiidkaana marka diidayo hal habeen ayuu nebiga yidhi ictikaaf hal habeen waa la ictikaafi karaa masaladaana shaaficiyadu waxay dhahaan ictikaafku aqaluhu laxdatun ilbiriqsiyaab ugu yaray dhahaan walidaalika iyagu waxay leeyiin qofku hadduu masaajid soo gelaya haba iska niyeystay ictikaaf waa u xasilayaan soo ma garan maxaa yeele soon looma shardiya haddaa niye unba u baahanya niyeyso iska fadhi masaajidka salaad salaad ku sug ictikaaf waa lagu qoraa intaad intaad la timid ayb in masaajidka laga baxaana waa u bannaan tahay qofku ictikaafku hadduu ictikaaf sunno ay ictikaafku ictikaaf waajiba hadduu yahay laakiin lagama bixi karo haddaa ka baxdo waa kaa buri waa in haddana ictikaaf kale la timaado maalan nadar baad gashay waxaa tidhi lilaahi calaya maalin iyo habeen inaan masaajid ku nagaado maalinkaa iyo habeenkaa baa lagaa rabaa maalinka habeenka dhexdooda haddaad baxdo xaajo iyo baahi adag aadan u bixin waa burey ictikaafkaas ayb baabu ictikaafi الnisaa'i marka ictikaafku xikmada ku jirto ibnulqayim ayaa zaadulmacaadka ku sheego wuxuu yidhaahdaa ibnulqayim bani aadamku meelaha uu shaydaanku ka soo galo dhowr meelood cuntadana waa ka soo galaa cabidow ka soo galaa hurdadow ka soo galaa mukhaaladatu nnaasna waa ka soo galaa afar meelow sheegay soonka marka la joogo marka inahaasoo dhanaa lasoo xayiray cuntadii waa la soo cariiriyey iyo cabiddii wakaasa hurdadii badnayd waxaa layidhi qiyaamuleyn halagu dadaalo waa la soo yareeyey iyadana ama tahajudaa la sunneeyaa ama waxaa la sunneeyaa qiyaam badan waa la soo xayiray shahwadii iyadana sidoo kale waa la soo xayiray oo waa sooman tahay maanta dhan wax shahwaa lama imaan kartid lama ma gudanaysid mukhaaladadiina waa la soo xayiray ictikaafkaa lagu soo xayiray ehelkii iyo gurigii iyo saaxiibbadii iyo shaqadii iyo qofka inuu ka soo tago tobankaas beri masaajid joogo ayaa loo sunneeyey wuxuu ka dheeraana dadkii uu yaqaanay iyo magaaladii iyo suuqii iyo ayuu iska xayirayaa lacalla marka intaas inuu helo macaarif rabbaaniya inuu helo oo qalbigiisu intuu nadiif noqdo ilaahay uu siiyo macrifo iyo cirfaan inuu ilaahay siiyo cirfaankaas iyo macrifadaas rabbaaniyada xagga alla laga siinaayana hadhow inay wax badan u tartaa laga yaaba walidaalika marka ictikaafku aaduu sunno u yahay iyada soonka iyo kale ayb dadkeennuna uma badna xaqiiqatan marka ummadahaas kale ictikaafku aaday u nooleeyaan khaasatan dadkan bakistaanka iyo dadkan marka hunuudda muslimiinta iyo ictikaafku iyagu aaday ugu dadaalaan ayb marka ictikaafku sunnada daakishaas iyo meel madhalka mukhaaladadaas oo shaydaanku uu kaa soo gelaayo ayuu kaa daboolaya waxaad u go-an tahay ood u xayiran tahay cibaadadaas qofku waqtiga uu soo gelaayana yani subaxa kooiy labaat yani kooiy labaatanaad inuu soo galo yani maalinta labaatanaadan ujeedaa qoraxda inay ugu dhacdo habeenka yani maalinta bishu ay labaatanka tahay oo caawa ay koo iyo labaatan noqonayso intaynan qoraxda dhicinoo soo gelayaan casirkii duhurkii maalinta labaatanka ah qoraxdu waxay u dhacay asoo masaajid jooga marka koo iyo labaatankii goormuu ka baxayaa habeenka ciidda qoraxda markay dhacdo waa iska bixi karaa laakiin salafku waxay yeeli jireen ciidda waxay ka soo aadi jireen muctakafkooda meeshay ku ictikaafsan yihin ibnu cumar iyo saasay samayn jireen mukhaaladadaas marka ibnulqayim dadka dhowr nooco u qeybiyey wuxuu yidhi mukhaaladada dadku dhib badanay leedahay man waxauu yidhi qof mukhaaladadiisu ka dawaa inay noqotaa ka dawaa daawadoo kale daawada goormaa la cunaa markaa u baahan tahay hadaad daawada joogto u cunto waa ku dhibee soo maha dadka qaarkood iyaga agjoogooda iyo mukhaaladadooda waa markaa baahi u qabta bis qola saasuu ku sheegay waa dadka qaraabada adiga kula ah iyo xiriirkoodana lagaa rabo inta xiriirkoodaas marka aad u baahan tahay la joog qolana waxa uu yidhi mukhaaladadoodu si badan baa loogu baahanya joogto ah waa dadka ahlu cilmiga ah ood wax ka kororsanayso khayrka la joogoodu xigmadooda iyo cilmigooda iyo aad ka kororsanayso qole waxa uu qole wuxuu yidhi la joogoodu wuxuu ku sheegay waa sun sun bimansilati yacni sun wax dilaysoo kalea qoladaa marka wuxuu ku sheegay dadka waddada alle ka leexiyo ama u leexiyo shirkiga ama bidcada ama macaasida kuwa dadka ugu yeera iyo waa sun ku dhex darankooda ayb qolana waxa uu yidhi gowsku xanuunaayoo kale gowska hadduu ku xanuunaayo ilaa aa iska siibtid xanuunka markaa joojinayo qoladaas wuxuu yidhi waa ahuqalaa dadka wuxuu yidhi aan waxna faa'iidey karin ayagana laga faa'iidaysan karin maanta dhanna kula fadhiyo ayb oo qofkii waa arkayaa inuu dhibsanaayo ma fahmaayo inuu dhibsanaayo qofkaan ka tag ma garto asagii wax ma loo faa'iidey karo nin hadda wax faa'iidaysanaayo maaha wuxuu isu haystaa inuu wax yaqaano isagii nin wax laga kororsan kara maahan buu yidhi haqiilku marka wuxuu yidhi mukhaaladadiisu waa gows ku xanuunaayo kale ilaa aad isfaaruqdaan xanuunkaas ma kaa baaba imaamu shaafici baa waxaa laga sheegay buu yidhi ibnu taymiya dhahay weligay wuxuu yidhi qof haqiila meesha uu iga soo fadhiisto culays iyo dhiban ka dareemayay markaasuu ibnu taymiya wuxuu yidhi dadkii hore saasay ahaayeen laakiin annaga wuxuu yidhi maanta dhanow nala fadhiyaa wax culaysa culayskaas shaafici sheegaya ma dareemayno ibnu taymiya ibnu taymiya yacnii waqti qof uga dadaal badnaa ma jirin ibnu taymiya ibnu taymiya waay haddana maca daalika wuxuu leeyahay a'immadii hore lamid mma la mid yihin fuqaladii nugu badan nugu badan nugu badan haddana wuxuu leeyahay waa iska waa iskaga joogin ibnuljawsi wuxuu yidhi dadka agjoogooda iyo mukhaaladadooda igu badatay uu yidhi marka waana ka maarmi waayo dadka inaan xiriiriyo oo aan yacnii xaqay igu leeyihiin yidhi markii dambe waxaan majaalistoodiina majaalis xanay u badatay yidhi haddaan u tago waajibkii guda aan maago xanay dhexgelinayeen marka waxaan u samaystay uu yidhi marka wakhtiga qalmaanta aan qoranayo qalinka ku qorayo waqtiga aan qorayaan iyaga siiyey yii waana la fadhiyaa waana shaqaysanaya taxillat alqasam camalow saas u sameeyey marka dadkii hore dad waqti aad waqtigana ku xisaabtamay ahaayeen diinkoodana aad ugu xisaabtamay nuqsaanta gelayso aad dad u fahmi karay ahaayeen sida maalka annaga aan u fahmayno kale yani qof hadda lagu kara male maalkaagu meeluu ku nuqsaamayo fadhi qof lagu karaa male dadkii hore laakiin qof lagu karay ma jirin meel diinkaagu ku nuqsaamayo dhex fadhi marka ibnu taymiya hadduu leeyahay annagii waa wax ma hayno annaga xaggeen joognaa marka ictikaafku aduu marka waxyaabahaas faa'iidooyinkaas uu leey qofku hadduu isbarana xoogaa wuxuu isbarayaa baab fiicana furmaya baabu اctikaafi الnisaa qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaad bnu zayd qaala xadaanaa yaxya can camrata can caaishaةa radia allahu canha qaalat kaana الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yactakifu fi اlcashri اlawaakhiri min ramadaan fakuntu waxaan ahaa adribu lahu inaan u samaynaayo khibaa'an teendho fayusalli subxa subaxa ayuu tukanaayey uma yadkhuluhu waa gelaayey meeshaa marka waxaa laga qaadanaya masaajidka in waab laga samaysan karo waab waab yaroo qofka muctakifka uu seexdo oo uu yacni halkaas ku cibaadaysto inuu ka dhex samaysan karo haddaynan dhibaynin musalliinta iyo waxyaabahaas fasta'danat xafsatu xafse ayaa waxay idin dalbatay caa-ishata ay ka idin dalbatay an tadriba khibaa'an in loo sameeyo teendha iyadana faadinat lahaa way u idintay fadarabat khibaa'an bay samaysatay falamaa ra'athu zaynabu bintu jaxshin markay aragtay darabat khibaa'an aakhara mid kale ayaa marka iyaduna teendhay samaysatay falamaa asbaxa anabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu markuu waa beriistay ra'a alakhbiyata teendhooyinkiibuu arkay faqaala waxau yidhi maa haadaa waa maxay kan faukbira waa loo sheegay heblaaya kan samaysatay kan heblaayaa samaysatay faqaala الnabiyu sal ا l slam nebigu waxau yidhi albira turawna bihinna albira khayr miyaa turawna la idinku tusayaa bihinna kuwan waxaan aad samaysateen teendhooyinkan ma khayr baa laydinku tusayaa oo laydinka laydinku ra'iyeynayaa ayb marka marka rasuulku wuxuu amray in la baabi'iyo marka waxaa laga yaabaa in dadka ay dhibaysa teendhooyinkan tirada badan haddii nin walbaa teendho samaysto masjidkii inay marka dhib u keeno turawna marka waxaa weeyaan bidami awalihi ay tadunnuun albira samafal iyo khayr miyaa turawna la idinku malagelinayaa bihinna teendhooyinkan turawna marka ra-ada macnaadanna waa laba mafcuulay qaadanayn mid waa waaw waawgaas waayo oo naa'ibulfaacil ahaan ay u qaadatay albirana waxaa weeyaan mafcuulka kale ay qaadan lahayd fataraka alictikaafa ictikaafkiibuu ka tegey daalika shahra bishaas uma ctakifa cashran uma اctakafa cashran toban ayuu ictikaafay min shawaal ictikaafkiibuu nebiga ka tegey toban shawaala buu ictikaafay meeshaa laba masalaba waa laga qaadanayaa shawaal in la ictikaafi karo masalada kale laga qaadanayaa waxay tahay soon inaan loo shardinaynin sida looga qaadanayana waa sheegnay ta kale laga qaadanayaa waxay tahay qofka camal sunno ah uu ka caado yeeshay hadduu ka tago inuu soo qallay karo camal sunno ah baad caadaysatay waa awoodi weyse ama sibaad uga tagtay sifo mar kale waa qallay kartaa waajibka keliya lama qalleeyo xataa sunnada waa laga daba tegi karaa ayb inaasba marka xadiidkan waa laga qaadanaya oo wuxuu yidhi fi اctikaafihi fii shawaal daliilun calىa ana الnawaafil اlmuctaadata idaa faatat tuqdaa waa la qallaynaya istixbaaban ibnulmundir wuxuu yidhi fi lxadiidi ana almar'ata laa tactakifu xataa tasta'dina zawjaha xadiidka waxaa laga qaadanaya naagtu inaynan ictikaafaynin ilaa ninkeeda ay ka fasax qaadato wa annahaa ida ictakafat bigayri idnihi naagtu hadday ictikaafto iyadoo ninka ka fasax qaadanin kaana lahu an yukhrijahaa inuu ka bixiyo ayuu leeyahay oradoo iska bax guriga aad waa dhihi karaa wain kaana biidnihi haddii idinkiisa markii hore ou ahaana falahu an yarjica inuu ka noqdo waa leeyahay fayamnacaha oo ka manciimo wacan ahli ra'yi ahlu ra'yigu waxay qabaan iyagu idaa adina laha zawju ninka hadduu u idmo uma manacaha oo ka manciya ahima waa dembaabaya bidaalika wamtanacad iyadana waa ka joogaysa wacan maalikin laysa lahu dalika mar hadduu u idmay celin ma laha wahada alxadiidu xujatun calayhim xadiidkan iyagoo xujo ku yahay waa kaa nebiga waa ka isagana waa ka tegay iyaguna marka waa ka baabi baabu alakbiyati fi lmasjidi baabu alakbiyati teendhooyinkas baabu tia baabu bayaani xukmi ittikhaadi alakbiyati teendhooyin samaysashadooda xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu u baab yahay fi lmasjidi lagu sameeya masaajidka dhexdiisa qaala xadaثana cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa malikun can yaxya bni saciid can camrata binti cabdiraxmaan can caaishaةa radia allahu canha ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama araada wuxuu doonaa an yactakifa inuu ictikaafo falama insarafa ila almakaani aladii araada markuu nebiga aaday uu u gadoomay meeshii uu doonay an yactakifa inuu ku ictikaafo idaa akhbiyatun teendhooyin waaba iyagoo meeshaa laga sameeyey khibaau caaishata wa khibaau xafsata wa khibaau zaynaba faqaala albira taquuluuna bihina albira khayr miyaad taquuluuna ay tafcaluuna aad ku samaynaysaan bihinna kuwan khayr iyo samafal miyaad u samaynaysaan dartiis waa min baabi iطlaaqi اlqowli wa iraadat اlficli uma insarafa waa gado waa baxay nebiga falam yactakif ma ictikaafin xata اctakafa intuu ka ictikaafa cashara min shawaal toban shawaal ka mid baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yakruju اlmuctakifu muctakifku ma baxayaa lixawaa'ijihi danihiisa ma u baxayaa ilaa baabi اlmasjidi masjidka albaabkiisa intii ka ah muctakifku masaajidka albaabkiisa xaajadiisa ma ugu aadi karaa qaala xadaثanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucayb can الzuhriy can الzuhriyi qaala akhbaranii caliyu bnu اlxuseyn radia اllaahu canhu zayn اlcaabidiin ana safiyata zawja الnabiy salى اllahu عalayh ali wasalam akhbarathu annahaa jaaءat ilaa rasuuli اllahi sal slam nebiga ayay u timid tazuuruhu iyadoo booqanayso fi ictikaafihi ictikaafkiisa dhexdiisa iyadoo kusoo booqanayso fi lmasjidi masjidka fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe min ramadaan fataxadadat cindahu agtiisii bay ku sheekaysatay saacatan saacad uma qaamad way kacday tanqalibu iyadoo gadoomayso noqonayso faqaama اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalama nebiga waa istaagay macahaa iyada maceeduu la istaagay yaqlibuhaa isagoo celinayo sagootinayo isagoo gadoominayo sagootinayo xataa idaa balaqad markay gaartay baaba almasjidi masjidka albaabkiisa cinda baabi ummi salama ummi salama albaabkeeda agtiisa mara rajulaani laba nin ayaa soo mareen min alansaar fasallamaa calaa rasuuli illahi sal l salam nebiga ayay salaameen faqaala lahumaa rasuulu llahi sal salam faqaala lahuma annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu ku yidhi labadii nin calaa rislikumaa war xasilloonidiinna ogaada inamaa hiya iyadu safiyatu bintu xuyayin waaye nimankii baa socod boobay oo nebigii oo habeen haween la socday arkeen markaasay socod boobeen markaasuu kaalaya calaa raslikuma innahaa safiyatu bintu xuyayna meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku haddii shay isaga u bannaan oo jaa-is u ah uu samaynayo wej saxiixana uu u leeyahay waxaa u bannaan inuu sameeyo hadhowna uu inay dadku ku arkaan inuu dadku u caddeeyo uu yidhaahdo aniga waxaan waxaan u samaynayaa waxaay waxaay waxaas si aan isaga cirdigiis aan loo tuhmin ee ani maxaa iga galay ninkii tuhmaa isagay jirtaa ma dhahaayo laasiyama ibnu daqilciid wuxuu leeyahay qofku haddii uu yahay qof lagu dayanayo lagu daydaa haddii uu yahay laasiyama ma kusii jirto maxaa yeele shaydaanku dadkii wuxuu tusayaa ninkanoo wax samaynayo waxaasna daahirkooda wax xunay u muuqan karaan shaydaankii kuwan qalbigooda wuxuu gelinaya war ninkan aad ku dayanaysaan nin xun waaye khayrkii iyo wixii marka looga dayan lahaa meeshii bay ku baaba-ayaan shaydaankuna intaasoo hodaa marka inuu sheego fa qaala waxay yidhaahdeen subxaana allah yaa rasuula allah ilaahay baa nasahaynaa rasuulka allah wa kabura calayhimaa waa ku weynaaday waxaas faqaala nebiyu sal l slam nebigu waxau yidhi ina shayطaana shaydaan yabluqu min ibni aadama bani aadamku wuxuu ka gaaraa mablaqa dami dhiigga meeshuu ka gaaraa wa inii khashiitu waxaan ka cabsaday an yaqdifa fii quluubikumaa quluubtiinna dhexdooda inuu ku tuuro shay-an wax ood naar ku gasha meeshaa marka maclushaahidka waxay tahay nebigu waa baxay albaabkii buu tegey wuxuu sagootiyey xaaskiisii xaajo weeyaan marka taasoo kale ayb ayb fawaaidda marka xadiidka ku jirtana meelahana ka bixiyo fi lxadiidi min alfawaa'idi jawaazu ishtigaali اlmuctakifi biاlumuuri اlmubaaxati min tashyiici zaa'irihi wاlqiyaami macahu wاlxadiidi maca gayrihi waa la sheekaysan karaa qof albaabka waa geyn karaa sii sagootin karaa wa ibaaxatu khalwati اlmuctakifi bizawjati ninka muctakifka naagtiisu waa la khalwoo karaa keliya jimaaca la diidaya iyo istimtaac iyo waxyaabahaas wa ziyaaratu اlmar'ati lilmuctakifi naagta inay ninkeeda muctakif soo booqo karto wabayaanu shafaqatihi sal ll slam calaa ummatihi wa irshaaduhum ilaa maa yadfacu canhum alifma nebiga dhimrintiisa caddaynteeda wixii iyaga dembi ku noqonaayana nebiga inuu ka qaadaayey oo ku dadaalayo inaynan si aynan u dembaabin wa fiihi taxarisu min atacarudi lisuu'i danni wltifaadu ayb walixtifaadi min keydi shayطaani walictidaal in la cudur daarto qofka haddii wax lagu malay karo wixii lagu malaynayo inuu sida saxdaa sheego cudurdaar saaxadiis uu bariyeena qاl بن دقيq الcيid وhda mتأkid fي xaq الcلماء وmaن يqتdى bه falaa يجuز lahm an yfclوu فiclا يuجب suء الظن bهm وin kana lahm فيhi mkhlص لأنa ذlika sabب ilى iطاaل الانتiفاaع بcilmihim dadka culmmada wxuu leeyahy marka wax ظaahirka u muuqdo suء dani u ka dhalo karo laakiin iyagu ay u haystaan mkhlص meelay uga baxaan ay u haystaan maahan inay ka tagaanoo sidoodaas isku dhaafaane ay yidhaahdaan war sidaan xukunkan san waaye anigana xaalkaa xaalkaasaan ku jiraa waa ii bannaanyahay xukunkaani ogow si aan hadhow yanii in cilmigooda laga faa'iidaystaa la rabaa iyadoo qofkana haddii qof kale suu danni uu ka galo aad ugama faa'iidaysanayo waxyaabahaasaa marka ku jira baabu اlictikaafi wa khuruuji الnabiyi salى اllahu عalيyه ali waslm sabixata cishriin ictikaafkii xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay iyo bixitaankii nebiga uu baxay subxii labaatanaad qaala xadaanii cabdullaahi bnu muniir samica haaruuna bna ismaaciil qaala xadaana caliy bnu lmubaarak qaala xadaanii yaxya bnu abi kaiir qaala samictu abaa salamata bna cabdiraxmaan qaala sa'altu abaa saciidin اlkhudriya radia allaahu canhu qultu hal samicta rasuula اllahi sal slama yadkuru leylata alqadri ma maqashay nebiga oo leylat lqadrka ka sheekaynayo qaala nacam buu yidhi haah ictakafnaa maca rasuuli illahi sal l slam alcashar alawsad tobanka dhexaan nebiga la ictikaafnayo min ramadaan ah qaala fakharajnaa sabixata cishriin subxii labaatanaad baan baxnay qaala fakhaطabanaa rasuulu llahi sal l slam sabixata cishriin ayuu noo qudbeeyey faqaala innii uriitu xaal ay tusay leylata alqadri wa innii nasiituhaa waanin loobay faltamisuuha fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ka raadiya oo fii witrin witr ku dhex jirto fa innii ra'aytu waan arkayey annii asjudu fii maa'in wadiin anoo biyaya deeqi ku sujuudayo waman kaana ictakafa maca rasuuli illahi sal l salam qofkii nebiga la ictikaafay falyarjic ha noqdo oo ictikaafkii ha ku laabto farajaca annaasu ila almasjidi dadkii masaajidkii bay ku laabteen u laabteen wamaa naraa ma anan arkaynin fi samaa'i samada qasacatan wax daruur ah qaala waxau yidhi faja-ad saxaabatun daruur ayaa timid famatarad way roobaysay wa uqiimat isalaatu baa la oogay oo la aqimay fasajada rasuulullahi sal l salam nebiga wuu sujuuday fi tiini walmaa biyo iyo dhiiqa ayuu dhexdooda ku sujuuday xataa ra'aytu intaan ka arkay adiina dhiiqada fii arnabatihi sankiisa daraftiisa wa jabhatihi iyo foolkiisa xadiidkan waana soo maray macnihii tarjamadii xadiidkuna ismudaabaqaynayaan baabu ictikaafi lmustaxaadati naagta mustaxaadada ictikaafkeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay mustaxaadada mustaxaadada waa naagta xadadkeeda uu daa'imka yahay oo dhiigga uu ka socdo mar walba waanaan soo marno kitaabu ulxaydiyo yaan kusoo tilmaannay waxaa iyada lamida man bihi salasul bowl qofka ay kaadida mar walbo ka socoto so iyadou la xugun yahay qال xdثna qتyبة qال xdثna يزيد بن زuريع عن khالد عن عكرمة عن cائشhaة رضي الله عنها qاaلت اcتakفت mعa رasuuلi الlahi صلى اه sلم امرأة nebiga waxaa la اcتikaafay haweeney mustaxaadaة mustaxaadة min أزwaaجihi ka mida fakاanat waxay ahayd tara الxmرaةa guduud iyo وsfرaةa ayay arkaysa boor farubama waxaa la arkaya wadacnaa waxaa dhacaysay wadacnaa inaan u dhigna adasta baaf taxtahaa hoosteeda wahiya tusallii ay tukanayso istixaadada iyada dhiiggeedu waa xadid asqara xadid asqara loo xisaaba xadid akbara ma aha waa inay ictikaafi kartaa marka meeshaa laga qaadanayo baabu ziyaarati اlmar'ati zawjahaa fi ictikaafihi naagta booqashadeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ninkeeda ay soo booqato fi ictikaafihi qaala xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaanii leyl qaala xadaanii cabduraxmaan bnu khaalid can ibni shihaab can caliy bni xuseyn radia allaahu canhuma ana safiyata zawja اnabiy sal l slam ahbarathu xa waxadaanii cabdulaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu qaala xadaanaa hishaamu bnu yuusuf wahuwa sancaaniyu qaala ahbaranaa macmarun wahuwa bnu raashid abuu curwa can الzuhriyi can caliي bni xuseyn zayn اlcaabidiin weeyaan kaana الnabiyu salى اllahu عalayه ali waslm fi اlmasjidi masjidku ahaa wacindahu aswaajuhu faruxna way tageen faqaala lisafiyata binti xuyey ayuu wuxuu ku yidhi laa tacjaliha degdeyn joog xooga xataa ansarifa macaki intaan kula baxo wa kaana beytuhaa gurigeedana fii daari usaama ayuu ahaa markii dambe daarti usaama markii dambe waagaas ma ahayne usaama daarta ma lahayne markii dambe uu yeeshay marka daartaas usaame markii dambe dadku ay iska garanayeen meeshaasaa gurigeedu uu ahaa faharaja الnabiyu salى اllahu عalayه ali waslm nebigu waa u baxay macaha iyadou la baxay falaqiyahu rajulaani min alansaar ayuu la kulmay fanadaraa ila الnabiyi sal l slm nebigay fiiriyeen uma ajaazaha waa iska sii gudbeen faqaala lahuma الnabiyu sal l slm tacaala yaa kaalaya inahaa safiyatu bintu xuyay weeyaan faqaala subxaana allah yaa rasuula allah qaala ina shayطaana yajri min alinsaani majra dami wa inii khashiitu an yulqiya fii anfusikumaa shay-an xadiidka marka tarjamadii xadiidku way iswaafaqsan yihiinoo naagtu ninkeeda waa soo booqan kartaa ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yadra'u lmuctakifu muctakifku ma celinayaa can nafsihi nafsadiisa ayb ma celinayaa nafsadiisa yani qowl iyo ficilka maka celinaya qowl iyo ficil maku celin karaa nafsadiisa difaaci kara qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi qaala akhbaranii akhii can sulaymaana can moxamed bni abi catiiq can izuhriyi can caliy bni xuseyn radi allahu canhuma ana safiyata ahbarathu xaa وxadaثna clي بn cabdاللaahi qala xadaثna sufyaan qaala samictu zuhriya yukhbiru can cali bni xuseyn ana صafiyata radي اllahu canha atat الnabiya sal ا l slam wa huwa muctakifun falama rajacat mashaa macaha wuu la socday faabsarahu rajulu min alansaar baa arkay falama absarahu markuu arkay dacaahu waa u yeeray faqaala tacaala hiya safiyatu waay markaa nebigu qowl isku difaacay sooma qowl ayuu isku difaacay وربما قال سفyان هذه صفية فإن الشhيطاaن يجري من بن آadم مجر الdم قلت لسفyان أتته ليلا hبeeنay u timid miyay u timid qاaل وhل huوa إلا lيلا وhل huوa ma aha إلا leyلا hبeen unbu aha meeشha marka xadiidku wuxuu tusay qowl inuu isku difaaci karo ficilkana waa la haleeshiina ninka muctakifka cirdigiisa waa difaaci karaa qowl iyo ficilba waa ku difaaci karaa اctikaafkiisana waxba u dheelimi mayso baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal man kharaja qofkii baxay min ictikaafihi ictikaafkiisa ka baxay cinda subxi subaxa agtiisa ayb qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu bishrin qaala xadaanaa sufyaanu can ibni jurayd can sulaymaan alaxwal khaali ibni abi najiix can abi salamata can abi saciid qaala sufyaan waxadaanaa moxamed bnu camrin can abi salamata can abi saciidin qaala waadunnu ana bna abi labiid xadaثna can abi salmةa can abi saciidi radia اllahu canhu qaal اctikafna maca rasuuli اlahi sal l slam nebiga ayaan la ictikaafnay alcashra alawsat falama kaana sabixata cishriin naqalnaa mataacana alaabteennii baan qaadannay faataanaa rasuulu اlahi sal slam ayaa noo yimid faqaala man kaana اctakafa qofkii ictikaafay falyarjic ilaa muctakafihi meeshuu ku ictikaafay ha u laabto ha aado waa waa waxaa weeyaan waa daraf miimi ah daraf miimi ah muctakaf marka waa la kordhiga darafka miimiga hadduu hulaai ounan ahayn oo maa zaada cala hulaaثiya haddii uu yahay ismigiisa mafcuul sida loo keeno kalaasna loo keena soo saas maaha kan kale waa midka marka mafcal iyo marna mafcil ku imaada marna masdarkiisa la kordhigo marna darafkiisa la hoos dhigo ama hadduu maa zaada cala hulaafi uu yahay waxaa loo keenaa sida ismi mafcuul oo kalea loo keenaa marka muctakaf ayaa marka lagu keenaa ictakafa buu ahaa ficilka awelkiisa iftacala ayb ayb falamaa rajaca ilaa muctakafihi marka uu noqday qaala waxauu yidhi wahaajat isamaau samadiina ay kacday famudinaa waana la roobeeyey fowladii bacaahu bilxaqi baan ku dhaartay laqad haajat isamaau samadii waa kacday min aakhiri dalika alyowm maalinka aakhirkiisa wa kaana almasjidu cariishan buu ahaa falaqad ra'aytu waxaan arkaya calaa anfihi sankiisa nebiga wa arnabatihi iyo sanka daraftiisa ahara almaa'i baan ka arkayay biyaha raadkooda iyo waqiini dhoolada baabu اlictikaafi fii shawaal ictikaafkii xukunkiisa cadayntiisii buu u baab yahay fii shawaal shawaal dhexdiisa اlictikaaf qaala xadaثanaa muxamedu huwa bnu salaam qaala xadaثanii muxamed bnu fudayl bni ghaswaan can yaxya bni saciidi can camrata binti cabdiraxmaan can caaishaةa radi allahu canha qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa yactakifu inuu ictikaafahay fii kuli ramadaan ramadaan oo dhan faidaa sala اlhadaata subxi hadduu tukado dakla makaanahu ayuu gelaya aladii ictakafa fiihi uu ku ictikaafay qaala fastaadanathu caaishatu waa ka idin dalbatay an tactakifa inay ictikaafto faadina lahaa waa u idmay fadarabat fiihi qubbatan ayay u samaysay fasamicat bihaa xafsatu baa maqashay fadarabat qubbatan ayay samaysay wa samicat zaynabu ayaa maqashay bihaa fadarabat qubbatan uqraa bayay samaysay teendho kale falama insarafa rasuulu lahi sal l slam min alghadaati absara wuxuu arkay arbaca qibaabin afar teendho qaala maa haadaa waa maxay kan fa ukhbira khabarahunna warkoodii baa loo sheegay fa qaala waxau yidhi maa xamalahunna calaa haada maxaa ku xambaaray kan albiru axamalahunna albiru khayr miyaa ku xambaaray khayr doon ayb inzacuuha fujiya falaa araahaa yaanan arkin fanusicad waa la fujiyey falam yactakif maa ictikaafin fii ramadaana ramadaan xataa ictakafa fii aakhiri اlcashri min shawaal ilaa uu ka ictikaafay shawaal tobankiisa dambe xataa ictakafa fii aakhiri اlcashri min shawaal baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan man lam yara qofkaan arkin calayhi korkiisa ida ictakafa hadduu ictikaafo sowman sown qofkan uu dushiisa isu arkin baabun ay haadaa kani baabun baab weyn man lam yara qofkaan arkin calayhi dushiisa sowman soon inuu yahay idaa ictakafa hadduu ictikaafo yacnii qofku markuu ictikaafayo soon inuu ku waajibayo qofkaan arkin waana masaladii aan ka soo hadalnay qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi can akhiihi can sulaymaana can cubaydillaahi bni cumara can naaficin can cabdillahi bni cumara bn can cabdillaahi bni cumara can cumara bni اlkhadaab radia allahu canhu annahu qaal yaa rasuula allah rasuulka ilaahay innii nadartu waxaan nadaray fi ljaahiliyati jaahiliyadii an actakifa inaan ictikaafo leylatan habeen fi lmasjidi alxaraam aan ku ictikaafo faqaala lahu nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi owfi nadraka nadarkaaga oofi faactakafa leylatan buu ictikaafo ee dadka gaalada intay gaalnimada ku dhex jiraan nadarkoodu ma ansaxa ma guntan maa kitaabu nadariyaan ugu tegi doona insha alla masaladaas hadda cumar nadarkan waxuu galay isagoo jaahiliyadii gaal isaga oo mushrig ah haddana oofi baa la leeyahay kaannahu inuu guntanmay markaas meeshaas marka baxdi baa ku jira baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa nadara haddii uu nadara fi ljaahiliyati jaahiliyada an yactakifa inuu ictikaafo uma aslama uu islaamo qaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil hal yalzamuhu اlwafaau bidalika am laa qisadii cumarow keena marka wa fiihi ishaaraة ilى ana اnadra wاlyamiina yancaqidu fi اlkufri xataa yajiba alwafaau bihima calaa man aslama wasataأtii mabaaxithu fi kitaab اnadri dhaarta iyo nadarkuba fii xaali اlkufri inay guntan maayaana laga qaadan karaa ayb ana cumara radi allahu canhu nadara fi ljaahiliyati wuxuu nadira an yactakifa fi lmasjidi alxaraam qaala uraahu qaala leylatan inuu faqaala lahu rasuulu lah sal l slam awfi binadrika baabu اlictikaafi fi اlcashri اlأwsadi min ramadaan ictikaafka tobanka dhexe ee ramadaan la ictikaafa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baabaya tobanka dhexe qaala xadaanaa cabdullahi bn abi shaybata qaala xadaanaa abu bakrin can abi xasiin can abi saalix can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yactakifu inuu ictikaafayo fii kulli ramadaana ramadaan dhammaantiis dhexdiisa casharata ayaamin toban maalmood falamaa kaana alcaamu aladii qubida fiihi sanadkii la oofsaday dhexdiisa markuu ahaa ictakafa cishriina yowman labaatan habeen buu ictikaafay labaatan maalin yani tobankii dhexe iyo tobanka damba isu marka waa in la ictikaafi karo baabun ay hada kani baabun baab weyaan man araada qofkii doona an yactakifa inuu ictikaafo uma badaa lahu ay u muuqato an yakhruja inuu baxo ninkii inuu ictikaafo doonay kadib ay u muuqato inuu iska baxo iska tago ictikaafku hadduu waajib yahay lagama tegi karo waa buraya hadduu sunno yahayna waa ka tegi karaa qofka qaala xadaanaa mxamed bnu muqaatil abulxasan huwa almarwasiyu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbarana alwsaaciyu qaala xadaanii yaxya bnu saciid qaala xadaatnii camratu bintu cabdiraxmaan can caaishata radia allahu canha ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama dakara wuxuu sheegay an yactakifa inuu ictikaafo alcashara alawaakhira tobanka dambe min ramadaan wuxuu sheegay inuu ictikaafayo tobanka dambe ramadaan fastaadanathu caaishatu caaisha kaydin dalabtay ka fasax qaadatay faadina lahaa waa u idmay wasa'alat xafsatu caaishata ayay su-aalatay an tasta'dina inay u idin dalabto lahaa iyada fafacalad way samaysay falamaa ra'at daalika markay aragto zaynabu bintu jaxshin amarat bibinaa'in ayay amartay fabuniya lahaa waa loo dhisay qaalat wa kaana rasuulu اllahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa sallaa haddii uu tukanayay insarafa ilaa binaa'ihi meesha teendhadiisa dhisan ayuu aadaayay fa absara aladniyata dhismooyinkiibuu arkay faqaala maa haadaa waa maxay kan buu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen binaa'u caaishata wa xafsata wa zaynabaw zaynab iyo caaisha iyo xafsa teendhadoodii ay dhisteen way faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam albira aradna bi haada khayr iyo samafal miyay waxaan ula dooneen maa ana anigu maahi bimuctakifin mid ictikaafaya farajaca nebigu waa laabtay falamaa afdara markuu soonkii ka afuray ictakafa cashran min shawaal toban maalmoodoo shawaal u ictikaafay meeshaa marka maxaa laga qaadanaya qofka isagoo ictikaaf niyeystay inuu iska dhaafi karo hadduu sunno yahay waa ictikaaf hadduu laakiin waajib noqdo nadaroo kale uu yahay laabuddo inuu sameeyo baabu lmuctakifi yudkilu ra'sahu اlbeyta lilgusli baabu bayaani xukmi اlmuctakifi qofka muctakifkaa oo yudkilu gelinaya ra'sahu madaxiisa albeyta guriga fi lbeyti yacni guriga dhexdiisa gelinaya lilgusli qubays dirta qaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamed qaala xadaanaa hishaam bnu yuusuf qaala akhbaranaa macmarun can الzuhriyi can curwata can caaishata radia allahu canha annaha kaanat waxay ahayd turajilu اnabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga inay u shallaynaysay wahiyo xaayadun iyadoo xayd qabto wa huwa muctakifun isaguna uu ictikaafsan yahay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa uu ku ictikaafsan yahay wahiya iyaduna fii xujratihaa qolkeeda ay ku jirto yunaawiluhaa ra'sahu madaxiisa u soo dhiibaayey xadiidkanna marka waa soo marnay wbilahi towfiiq sal اllah wslam calaa nabiyina mxamed wala ali kitaabkii soomka halkaasuu ku dhammaaday marka waxaan u noqonaynaa meeshii dambe berri marka laga bilaabo juska saddexaad faxulbaarigaan soo qaadanayna kitaabu tahajud ayaan ka bilaabanayn u malayna aduu meeshii hore ku istaagnay ean uga soo boodnay kitaabu soomkan halkaasaan ka bilaabayna